wacan subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu doorroon waxaa ka mid ah booliska soomaaliya oo xalay muqdisho mar kale ka sameeyey howlgal lagula dagaalamayo burcadda iyo maandooriyaha midowda yurub oo afartan iyo kow milyan oo dollar uu qoondeeyey gurmadka abaaraha ka jira soomaaliya mowqifka dalalka afrika ee ku aadan dagaalka ruushka iyo yukrein oo maalintii shanaad socda cabdiraxmaan baadiyow oo ka hadlay khilaafka culimmada ee arrimaha diinta shirweyne looga hadlayo waxqabadka iyo taariikhda caalimkii weynaa ee maclin nuur oo shalay ka furmay muqdisho oo maanta lasoo gebagabaynayo madaxweyne ku-xigeenka puntland oo ka qaybgalay munaasabadda ay jaamacadda bariga afrika faraceeda garowga u qabatay arday ka qalinjabiyey dhowr kuliyadood
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin siddeediyo labaatanka bisha labaad sannada labada kun labaiyo labaatanka u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran booliska soomaaliya ayaa xalay mar kale muqdisho ka sameeyey howlgal lagula dagaalamayo burcadda iyo maandooriyaha qaadumo cabduqaadir ayaa warkan ka diyaarisay anigoo giblcad eh habeen lix sacaan shaqaynooyaa wax qishqishaadoye ma leh dhammaan waa soo xaraynay fadhigaana geynay
kusimaha taliyaha qaybta weli oo caddaahana taliyo ku-xigeenka qaybta oo kaashanaya taliyaha saldhigga xamar jajab taliyo ku-xigeenka gudoomiyaha degmadaas gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda taliyaha ilaalada shacabka labada degmo xamar jajab iyo waa beri howlgal lagu xaqiijinaya ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho islamarkaana looga hortegayo waxyaabaha maanka dooriya waxay ka fuliyeen waxyaha iyo xaafadaha degmada xamar jajab oo ka mid ah toddobiiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir saraakiisha booliiska soomaaliyeed waxa ay sheegeen in howlgalkan uu yahay mid laga fulin doono guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir islamarkaana ay amar ku bixiyeen madaxda ka sarraysa inta howlgalkan lagu guda jiray waxay ciidamadu ku soo qabteen koox ka ganacsata waxyaabaha maanka dooriya iyo sidoo kale dhallinyaro aad u fara badan waxaana ay ku dhex lugeeyeen xaafadaha degmada xamar jajab iyo laamiga iyagoo baariyay gawaarida iyo bajaajka isticmaasha waddooyinka soo gala degmada xamar jajab tuugada baktooreeyada iyo bajaajyada iyo baabuurta bilaataarigada magaalada qalqalka iyo amnidarada ka wada ayakana amara ka baxay fadhigaa lagu soo xoraynayo waxaan rabnaa markaa inaan shacabka qabsadiisa inaan la dhaqanaysa nidaamsan inaan dulqaad sameeyno inta howlgalka uu socday mas-uuliyiintu waxa ay kormeereen goobaha ganacsiga ku yaala hareeraha laamiga halkaasoo dhallinyarada ay kula dardaarmayeen baaritaanka intii la waday guryaha qayb ayay ka ahaayeen gudoomiyaha degmada xamar jajab mucaawiye axmed muude iyo gaashaale isxaaq maxamed ciise taliyo ku-xigeenka qaybta weliyow cadde ahna kusimaha taliyaha qaybtaas waxay sheegeen inay joogteen doonaan howlgallada sidaan oo kale ah maadaama dalka uu ku jiro marxalad kala guura sheekh nuur oo ah taliyaha saldhigga xamar jajab dhankiisa waxa uu codsaday in shacabka si dhow ula shaqeeyaan lamaha amniga badi dadku waxay caqabad ku qabaan sida ay sheegeen dhaca mararka qaar laga geysta qayb ka mid ah muqdisho iyo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan oo inta badan lagu dhalin rogo dhallinyarada maskaxdooda waa sababta keentay bay yidhaahdeen booliiska soomaaliyeed in howlgalladan oo kale la laba jibaaro si dhibaatooyinka sidaas oo kale ah aysan usoo laaban maamo qiyaas ahaan jirta siddeetan sano ayay laamaha amniga kusoo qabteen xashiish iyo maandooriyo kale sababta ku kaliftay inay ka ganacsato ayay ka sheekeynaysaa waxawaansidaasaan jirana waa wada googo-aan haysto koran qabaa waxaan cuna ma haysti dadkayda magaalada ma joogo dadkaa gadgaranaya la arkaan waxaan isleeya dhaldhacaana ama adkeysha adkayga xitaa saacaddan waa qalanaya waa ujeeda waa xanuunsanaa saas daraadeedna waxaan sidhamaa dhaldhacaanaha keyshaan u kale wax kaloon ka ganacsada waayeel baan hay shaqana dhankooda waxaa hadlay qaar ka mid ah dhallinyarada mootada ku shaqaysata soona dhoweeyay howlgalka ay ciidamadu wadaan waa beri aan deganahay xamar jafi waa beri ammaanka okay waaye alxamdulilaah wax dhibaatee ma jiro ciidamada waa shaqaynooyiin hamigaya lix sacaan shaqeeya todoba sacaan shaqeeya dhib ma arko gudoomiyaha waa dadaalooyaa been xaaraan waaye ciidamisna waa dadaalooyiin wallaahi bilaahi waxaa fiicnaan lahay habeen kastoo saan ay u taagnaadaan
taliyaha saldhigga xamar jajab sheekh nuur ayaa gabagabadii howlgalka waxa uu la hadlay warbaahinta kana warbixiyey howlgalladan sidaa u jeedin waa mirka ka soo baxday madaxda sare caawa waxaan howlgal ballaaran uu hogeyminayo guddoomiyihii degmada taliyihii qaybta dhammaan hay-adihii amniga aan waxaan ka samaynay degmada xamarajab amar ka soo baxay madaxda sare la dagaalanka muqaadaraadka dhammaan toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir howlgal ballaaran oo ka socdo har iyo habeen waxaan u taagana anagoo isku duuban inaan la dagaalanno maandooriyaha mucaawiye axmed muude waa gudoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolkani banaadir oo isna dhankiisa hadlay gabagabadii ayaa la dardaarmay bulshada kala gedisan ee ku nool caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo kuwa degmada runtii taargetkeena caawa boqolkiiba sagaashan waa kusoo guulaysanay sidaa aragteen waxyaabaha lagu soo qabtay daroogada midda ugu daran waa xashiishka maandooriyaha loo yaqaano oo sida ballantu ay ahayd maamulka gobolka banaadir dhammaan degmooyinkiisa sida la wada ogyahay howlgalka ka socda in uu yahay in lala dagaalamo muqaadaraadka oo dhallinyaradu dhibaato ku haya caawa annagoo taas ka duulayno fariintii duqa muqdisho iyo qaybta guud ee booliska gobolka banaadir howlgalkii ay ku wada jireen ayay qayb ka tahay tanna wadama cabduqaadir raadi ay tibiga dalsan muqdisho
aad baad u mahadsan tahay waaluma cabdiqaadir xasan shirweyne looga hadlayay waxqabadka iyo taariikhda caalimkii weynaaha ee macalin nuur ayaa shalay ka oo shalay ka furmay muqdisho ayaa maanta lasoo gebagabeynayaa abuukar dayax ayaa warkan sii dhammaystiraya
magaalada muqdisho runtii waxaa farxad noo ah jaamacadda imaam shaafici iyo usradeedii iyo inta ku nisbo sheegtaba farxad u ah iyo mu'asasada macalin nuur ay jaamacaddu ka abtirsato in aan maanta halkan ka furayno ama uu nooga bilaabanayo shirweynaha ku magacaaban sooyaalkii iyo waxqabadkii iyo dadaalkii horumarineed ee uu dalkeenna ku soo kordhiyey macallinkeennii mu'asiskii mu'asasada macalinuur macalim nuur maxamed siyaad raximahu allahu tacaala jaamacadda imaam shaafici inay qabato mu'tamaraadka cilmiga ah ma aha wax ku cusub sannadkii laba kun iyo siddeed tobankii ayay jaamacaddu qabatay mu'tamarkii weynaa ay isugu yimaadeen culummada caalamka ayna ka soo qayb galeen in ka badan labaiyo toban dowladood oo adduunka kala yimid maanta oo laba kun labaatan la joogno waxaan u joognaa inaan u dabaaldegno siddeetan guuradii ka soo wareegatay aas-aaskii iyo markii dhidabada loo taagay mu'asasada macalinuur isla markaasna aan xusno laba maalin iyo maalmo looguma sheekay kara laakiin wax un aan ka tilmaamno dadaalkii waxqabad iyo waxtar ee bulshada soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta uu taray macallinkeena jaliilka macalin nuur maxamed siyaad ilaahay ha u naxariisto marka jaamacaddii imaam shaafici waxay weli doontaa ay sii labajibaari doontaa insha allah dadaaladeeda waxtar ama ay bulshada ugu caddayhayso dadka soomaaliyeed ee bulshada waxtaray macalinuur keliya in laga sheekeeyo meeshaan laguma qaban marar badan waxaa lagu qabtay dad badan oo dalka wax taray ayaa munaasabad loogu qabtay looguna duceeyey meeshaan goobtan waa goob barakaysan waa xaruntii uu macalinuur maxamed siyaad uu ka wada ka iftiimi jiray dadaalka maanta ka sheekay doono oo aqoon-yahano soomaaliyeed oo awraaq cilmiya warqado cilmiya oo hab akadeemiga ku salaysan ay noo soo jeedi doonaan annaga oo jecleen inay nalaga soo qayb galaan marti caalami ah laakiin duruufaha dalka ka jira awgeed aan dib u dhignay qaarkoodna aan rajayihiin inay hab online oo zuuma ka soo qayb galaan maanta iyo beri insha allah habo macalin nuur maxamed siyaad oo runtii ka mid ahaa runtii dadka maanta tiirarka u ah in ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay tagto waxaa lagu tilmaamaa inay tahay ehlu qur'aan yacnii wax dad lagu sharfo ama qof lagu karaameeyo ama qoom dhan lagu karaameeyo waxaa ugu weyn in lagugu tilmaamo ehlu qur'aan iyadoo ay jirto waxaan aragnay oo dhib ah oo soomaaliya ka jiro aad aragteen dagaalada sokeeye dowlad la-aanta burburka fikradihii uu kala duwanaa oo isjiirayay oo uu doctor baadiyow noo sheegay ay ka jiraan haddana in maanta caalamka oo dhan laga aqoonsan yahay soomaaliya inay yihiin dadka ehlu qur'aanka ah ee soo saara cufaadda sharaf bay noo tahay marka waxaan aaminsanahay dadkii salka u dhigay oo aas-aaska u dhigay inay ummadda soomaaliyeed ahlu qur-aan noqoto inuu ka mid ahaa amaba uu xooggeeda lahaa sheekheena weyn macalin nuur waxaa runtii iyadana aan u mahad celinayaa dadkii kelimaadka halkaan ka jeediyey waa jeclaan lahaa inaan dhammaysto oo oon aada iyo aada runtii inkastoo aan ballan kala lahaa laakiin waa soo waa ka soo qaybgelaya
doctor cabdiraxmaan baadiyo oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ka hadlay khilaafka culimmada ee arrimaha diinta cabdiraxmaan baadiyo oo ka hadlayey furitaanka shirweynaha looga hadlayay waxqabadka iyo taariikhda caalimkii weynaa ee maclin nuur ayaa sheegay in haatan la ysku khilaafayo arrimaha diinta iyadoona uu ka dhex jiro masaajidyada waa siduu hadalka u yidhi fiqiga shaaficigaana ma ah fiqiga xambaligaana way keeneen marka fiqi fiqi lagu bedelaa iyo tasawufka oo lala dagaalamaa iyo caqiida alashcariya loola dagaalamaayo saddexaasay keeneen taas arrinta waxay keenta marka dhibaato weyn dalka soomaaliya ina ka dhacdo oo diintii khilaaf weyn oo ka dhex dhasho oo la isku khilaafo masaajidadii arrintaas marka waxaa waaye waa xaaladda maanta aan la noolnaha waay waxaa xaaladaas aan la noolnahay waxaa la rabaa marka in la keeno fikir aan uga baxno hadda fikirkaan uga baxayna waxaa waaye waxaa loo baahan yahay inay jirto hay-ad sare ee arrimaha islaamka jaangoysa oo lagu og yahay oo khilaafkan iyo buuqan masaajidada ka dhici kara iyo mashaakilka dhacaysa xallisa iyo dowlad siyaasa waadixa ka yeelata inaan dadka soomaaliyeed diin isku khilaafin khilaafaadkayna kaloo siyaasadeedaaba naga badane inaan diin laysku khilaafin waa in la keeno waay mashruucaasu waa mashruuc aan meelo badan ka soo bandhignay waxaan rajaynaynaa insha alla inaan caqli yeelanno arrintaas sideeda ay tamaado wakhti lagu kalsoonaado oo marka aragti midaysana islaamka ah iyo dhaqan heshiis lagu yahay in la keeno waa daruura ilata waa lagaa maarmaan
doctor cabdiraxmaan baadiyow oo ka hadlayay khilaafka culimmada ee arrimaha diinta weli waxaad la socotaan warkayaga subaxnimo dalsan muqdisho madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa ka qayb galay munaasabadda jaamacadda bariga afrika faraceeda garowe oo u qabatay arday ka qalinjabiyey dhowr kuliyadood maxamed xuseen dheere ayaa warkan ka soo diray garowe jaamacadda bariga afrika faraceeda garowe ayaa maanta qabatay munaasabad ballaaran oo ahayd xafladda qalinjabinta dufcaddii sagaalaad ee jaamacadda ardayda maanta qalinjabisay ayaa isugu jiray kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddu bixiso munaasabadda waxaa kasoo qayb galay madax heer sare ah oo uu ka mid ahaa puntland maamulka guud ee jaamacadaha bariga afrika faraca waalidiinta iyo martisharaf kale gudoomiye ku-xigeenka faraca garowe cabdiraxmaan ibraahim bindiirihi ayaa ka warbixiyay tirada ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda ardada maanta qalin jabinaysa waa boqol iyo labaatan iyo toddoba arday in badan oo ka mid ihii way joogaan qayb ka mid ana safaro ayay galeen waxbarasho oo waddanka dibaddiisa ayay u baxeen boqolay ahaan markaan ku sheegno tirada ardada qalin jabinaysa wiilashu waxay ka yihiin boqolkiiba afartan iyo shan gabluhuna waxay ka yihiin boqolkiiba konton iyo shan mudanayaal ilaa xilligii la aasaasay faracan garowe labadii kun iyo sagaalkii maadaama ay joogaan madaxdii guud ee jaamacadda bariga africa waana afkooda ku hadlay faracan ilaa xilligii la aasaasay waxa uu ku tillaabsaday tillaabooyin horumar ah oo u adeegaya bulshada cabdirasaaq takar gudoomiyaha guud ee jaamacadaha bariga afrika oo ka hadlay munaasabadda ayaa ku dheeraaday ahmiyadda waxbarashada iyo taariikhda jaamacadda taliyaha booliska ee puntland kii hore iyo kan hadda jooga oo labaduba east africa ka baxeen anoo ku hadlaya afka jaamacadda bariga afrika faracyadeeda oo dhan laga soo bilaabo boosaaso qardho garowe buurtinle gaalkacyo goldogo buuhoodle iyo ceerigaabo waxaan u hambalyaynayaa ardada maanta ay qalin bedelatay ardada ka qalin jabisay sanad jaamacadeedka jaamacadda bariga afrika guud ahaan waxay ahaayeen kun iyo boqol iyo labaatan sideed wasiirka waxbarashada puntland oo ka hadlay xafladda ayaa ka hadlay kaalinta ay jaamacadda bariga afrika ugu jirto dalka waa jaamacadda ugu furuucda badan ama ugu xarumaha badan dalka soomaaliya waxay ka furan tahay toddoba magaalo runtii taasi waxay muujinaysaa ahmiyadda jaamacadda tani ay dalka u leedahay madaxweyne waxaynu hadda markhaanti ka nahay boqol iyo labaatan iyo toddoba arday oo magacyadooda horteenna laga akhriyey gudoomiyaha jaamacadda bariga afrikana uu halkaa ku siiyey ku saxeexay inay dhammaysteen dhammaan wixii looga baahnaa ee ay ku heli lahaayeen digriga koowaad waxaan rajaynayaa boqol iyo toddoba iyo labaatanka iyo inta kale qalin jebisayba inuu ilaahay dariiqa waxbarashada u sahlo inta dhiman madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo gabagabadii ka hadlay xafladda qalinjebinta ayaa bogaadiyey ardayda maanta qalinjebisay iyo waalidiintoodaba isagoo jaamacadda bariga afrika ku ammaanay sida ay ugu heelan tahay soo saaridda jiil waxbartay
runtii intiinaasi waxaad tihiin mustaqbalkii waxaad tihiin ilaaliyaashii waxaad tihiin habdhowrayaashii puntland iyo inta kale idinka dambaysa waxaan idiin sheegaynaa amniga waanu idinkala dardaarmaynaa maxamed xuseen dheere wararka tvga dalsan garow
warkaas subaxnimadan waxaad ka dhegaysanaysaan idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho haatan wararka dhinaca dibadda mowqifka dalalka afrika ee ku aadan dagaalka ruushka iyo yukrain oo galay maalintiisii shanaad dowladda ruushka ayaa sannadihii u dambeeyey ballaariyey saamaynta uu ku leeyahay afrika kadib markii ay duulaan ku qaadeen yukrain yukrainna waxa ay filayaan in xulafadiisa cusub ee la asaasay ay taageero siiyaan ama ugu yaraan ay dhexdhexaad ka noqdaan hay-adaha caalamiga sida qaramada midoobay laga soo bilaabo libiya ilaa maali suudaan jamhuuriyadda afrikada dhexe mosambiik iyo meelo kale ruushka waxa uu aad ugu lug lahaa dhanka ciidanka isaga oo ka caawinayay la dagaalanka fallaagada ama mintidiinta jihaaddoonka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay kenya oo hadda xubin joogto aan ka ahayn ayaa si cad u muujisay sida ay uga soo horjeedo ficilka ruushka ee yukrain laakiin weli lama maqlin qayladhaan ka soo yeertay dalal kale oo taageersan mowqifka kenya ukrain midowda afrika ayaa muujisay walaac aad u weyn oo ku saabsan waxa socda laakiin waxa uu ka gaabsaday walaacaynta ruushka koonfur afrika oo gacansaar la leh ruushka ayaa ugu baaqday dalkaas inuu ciidamadiisa kala baxo yukrain balse waxa ay sheegtay in ay weli rajo ka qabto inuu jiro xal oo wadahadallo ah dhanka kale waxaa maalintii arbacada ahayd moscow ka degay wafdiguu hogaaminayay hogaamiye ku-xigeenka janta suudaan moxamed xamdaan daglo labada waddan ayaa gaaray heshiis isu soo dhoweynaya xiriirka labada waddan madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin waxa uu horey u sheegay in xoojinta xiriirka uu afrika la leeyahay ay tahay ahamiyadda koowaad ee siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka ruushka ujeedkauxiriirkawaa ujeedka iyo xiriirka ruushka uu kala leeyahay afrika ayaa waxay u muuqatay inay caqabad ku tahay saamaynta dalalka reer galbeedka ay ku leeyihiin qaaradda taasoo u muuqata mid ka mid ah tusaalooyinka ugu weyn sida isbahaysiga uu u beddelay afrika ayaa timid toddobaad uun ka hor weerarkii ruushka ku qaaday yukrain iyadoo lasoo afjaray kuluglahashihii faransiiska ee la dagaalanka kooxdii ka dagaalamaysay maali war aad ka dhegaysanayseen dalsan akhyaaray xilligan waa naga intaa waa aad ku mahadsantihiin la socodka warkayaga subaxnimo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa talalhel